qodxalkiin maalintii labaad hoolka doorashada ee Missouri waxaa ka bilaabatay ee codbixinta doorashada guddoonka golaha shacabka waxaana maanta la dooranayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee golaha shacabka xala ayay ahayd markii la doortay guddoomiyaha golahaasi waqti dambena lagu gaaray taasoo keentay in maanta dib laiskugu soo laabtay hoolka Missouri goor dhoweed ayay bilaabatay cod dhiibashada xildhibaanada ee golaha shacabka waxayna hadda u codeynayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad waxaana hadda socota dhiibashada codadka xildhibaanadu ay codkooda dhiibanayaan waan gartay cabdiqaadir n ma la shaaciyey tirada xildhibaanada ee u suurto gashay inay yimaadaan amaba ku sugan madasha se gudoomiye se xubno badan baa isu diiwaan geliyey inay u tartamayaan jagooyinkan gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad iyagiina ma joogaano ma ku sugan yihiin xarunta doorashada guddoonka golaha shacabka ee boqol siddeetan iyo afar xildhibaan ayay ku furmaysaa markay timaado inay codkooda dhiibtaan doorashaduna hadda way bilaabatay oo guud ahaan xildhibaanada golaha shacabka way soo xadireen waa laga yaabaa in ay qarmaqan yihiin laakiin marka loo eego tiradii loo baahnaa iyo guud ahaan xildhibaanadu way joogaan xildhibaanada musharaxiinta u tartamaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaadne sidoo kale way soo xadireen oo way fadhiyaan waxaa hadda lagu codeynayaa si ka duwan marka loo eego maadaama hadda ay tartamayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad waxaa xildhibaanka la siinayaa laba warqadood wuxuuna hal mar usoo codeynayaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad waxaana lagu kala ridaya laba sanduuq midaasoo sahli doonta in wakti badan aysan qaadan oo halkan aan aad loogu daahin oo haddii marka hore loo codeyn lahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee haddana guushaas kadib loo codeyn lahaa ku-xigeenka labaad waxaa meesha ku boqdaa wakti badan laakiin hadda waxaa moodaa in qolada doorashadu ay wax ka bedeleen oo xildhibaanada hadda waxay dhiibanayaan codkooda hal mar waxaanu ku kala codeyn laba warqadood oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo midka labaad waan gartay haddaad bal sawr naga siiso ama aad faahfaahin naga siiso shalay waynu ogeyn xaaladdu siday ahayd iyo weliba jawigiisuu ahaa iyo soo gelitaanka xildhibaanadu ay meesha soo gelayeen say maanta ku bilaabantay codbixintu say xildhibaanadu meesha usoo gaadheen jawiga iyo hawsha hanaanka say u socotaa say ahayd cabdixakiin waxaa moodaa guud ahaan in isbeddel weyn uu dhacay marka loo eego shalay iyo maanta xildhibaanada golaha shacabka saxaafadda iyo qof walbee halkii liiskiisa u yaalla maanta wuxuu soo gaarayaa xaruntan iyadoo meelaha qaar ay ka soo qaadayaan gaadiidka loogu talagalaya basas dadka gaadiidka haysta xildhibaanaduna dabcan waxay imaanayaan albaabada laga soo gala garoonka aadqabto waa meel aad loo ilaaliyo marka loo eego xaaladii shalay jirtay ee amniga oo si weyn xaaladda amniga la isugu hayay saaka waxaa moodaa in sidaa isaga jirin ammaanka goobta waxaa gacanta ku haya ciidamada koofti guduudda madaxtooyada xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ciidamada midooda afrika amisom gudaha hoolkana waxaa jooga sidoo kale oo dadka kala hagaya ciidamada booliiska dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda africa amisom admis guud ahaan marka marka la fiiriyo xaaladii shalay iyo midda maanta aad ayay u kala duwan tahay mana jira buuqi siyaasadeed ee amniga la xiriiray ee shalay sababay in doorashadu xalay tobankii habeennimo ay ka bilaabato ee xarunta doorashada taas oo ahayd in xildhibaanadu halkan ay soo gaari waayeen